جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس
bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subax idaacadda islaamiga andalus khubaro ameerikaana ayaa saadaaliyey in si fudud ay ku burburi doonto kooxda ridada soomaaliya haddii maraykanka uu xidho safaaradiisa magaalada muqdisho inka badan afar boqol oo askari ayaa lagu dilay dagaalo ka dhacay waqooyiga dalka itoobiya xilli ay kasii dareyso colaada ka jirta dalkaas mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee baay ayaa ka qayb galay xaflad lagu sagoontinayay dufcad cusub oo ka qalinjibisay macadka khurduba faraciisa degmada buula fullaay ee wilaayadaas qarax lagu beegsaday maleeshiyaadka murtadiinta ayaa ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya munaasabad lagu soo gebagabeynaya fadrada saddexaad ee waxbarashada macadka ibnu teymiya ayaa ka dhacday degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan
والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس
waa isniin lixda bisha dulxija sanadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan khuburo ameerikaana ayaa saadaaliyey in si fudud ay ku burburi doonto kooxda ridada soomaaliya haddii maraykanku uu xidho safaaradiisa magaalada muqdisho marwaan maxamed ayaa warbixintan inoo haya xilli mas-uuliyiin saliibiyiin ah oo ka tirsan maamulka donald trump ay qorsheynayaan inay aad u dhimaan joogitaankooda siyaasadeed iyo midka amni ee soomaaliya ayaa arrinkaasi digniino ka bixinayaan falanqeeyayaal ameerikaan ah wargeyska washington bost ayaa faafiyey warbixin uu diiradda ku saaray natiijada ka dhalan karta haddii maraykanku uu albaabada isugu laabo safaaradiisa ku taal xerada xalanle ee magaalada muqdisho islamarkaanuu la baxo saraakiishiisa iyo jawaasiistiisa qaybta ka ah duulaanka saliibiga ah ee lagu soo qaaday soomaaliya warbixinta oo soo xiganaysa cadnimo ay bixinayaan khubaro amni iyo falanqeeyayaal ayaa ka digaysaa in haddii maraykanku uu ka dhabeeyo damaciisa ah inuu ciidankiisa iyo diblomaasiyiintiisa kala baxayo soomaaliya ay wiiqmi doonto ama ay burburi doonto xukuumadda taagta daran ee shisheeyuhu ku ilaaliyaan xarumo ku yaal muqdisho washington bost ayaa tusaale u soo qaatay isfidintii ay sameeyeen dagaalyahanada mujaahidiinta al-shabaab afartii bilood ee lasoo dhaafay ay bannaanka soo dhigeen daciifnimada maleeshiyaadka murtadiinta iyadoona jihaadiyiintu ay hadda kulaalayaan magaalada caasimadda ah ee muqdisho xakinta maaliyadeed ee maraykanku hadda ku sameeyey soomaaliya waxay dhalisay dulduleelo amni oo jihaadiyiinta al-shabaab ay saddexdii bilood ee u dambeeyey qabsadeen degmooyin iyo deegaano muhiim ah kuwaas oo kaabi ku haya muqdisho ayaa lagu yidhi warbixinta wargeyska caanka ka ah gudaha maraykanka wuxuu qiray in mujaahidiinta al-shabaaba ay hadda maamulaan saddex meelood meel dhulka soomaaliya islamarkaana ay kusii xididaysanayaan dalka warbixinta ayaa lagu soo gunaanaday in maraykanka uu muddo rabcaqarn ah ku fashilmay inuu dalkan ka dhiso dowlad adag oo faafisa dhaqangaaleedka dimuquraadiyadda taas beddelkeedna maamulada shisheeyaha taabacsan ee dalka ka jira ay yihiin kuwa aad u liitaa halka aragaxisada oo ay ula jeedaan mujaahidiinta al-shabaab ay sii xoogaysanayaan ayna helayaan taageerada shacabka mahadsanid marwan in ka badan afar boqol oo askari ayaa lagu dilay dagaalo ka dhacay waqooyiga dalka itoobiya xilli ay kasii dareyso colaada ka jirta dalkaas warbixintan waxaa inoo haya nuur cali warsame abuushayba waxaa isa soo taraya faahfaahinada ka soo baxaya dagaalada ka holcaya gudaha dalka itoobiya iyadoo saacadihii lasoo dhaafay ay soo baxayeen warar sheegaya in khasaare xoogan la gaarsiiyey ciidanka dowladda xabashida itoobiya waaxda xiriirka dadweynaha jabhadda xoreynta oromada ee marka magacooda lasoo gaabiyo loo yaqaano o l a ayaa ku dhawaaqday in ay dhigta dhiigga u dareen afar boqol labaiyo toban askari oo ka tirsan ciidamada dowladda halka shan boqol iyo laba askari oo kalena ay dhaawaceen kadib dagaallo qaraar oo socday muddo toban maalmood ah oo ka kala dhacay deegaanada walloge shawa arsi hargage borena guji iyo wallo howlgalkan oo lagu magacdaray howlgalka kunka jiho ayaa muddadii uu socday nolosha waxaa lagu qabtay toddobaatan iyo shan askari oo ka tirsan ciidanka dowladda sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay jabhadda xoreynta oromada kaasoo la baahiyey maalintii sabtida bayaanku wuxuu sidoo kale ka dhawaajiyey in muddadii lagu jiray bishan lasoo dhaafay in ka badan soddon iyo shan dagaal oo waaweyn ay ka dhaceen deegaanadaasi gaar ahaan sideedda talis ee howlgalladani ay ku wajahanayeen jabhadda orommadu waxay kale oo ay shaacisay inay dagaaladan kula wareegeen hub iyo saanad milatari oo aada u fara badan kuna jiraan oo boqolaal qori oo e k m ah qoryaha sneybarka ama shiish kale qoryaha fudud iyo rasaas fara badan kuwaasoo dhammaantooda xoojinaya sii socoshada howlgallada ayaa lagu yiri bayaanka dhinaca kale dowladda xabashada etoobiya ilaa hadda wax jawaaba kama aanay bixin sheegashada jabhadda o l e waxaana weeraradaani imaanayaan xili dhinaca gobolka maxaadadana ay ka socdaan howlgallo ballaaran oo jabhadda faano ay si weyn ugu naafaysay ciidamada dowladda abiy axmed mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee bacay ayaa ka qayb galay xaflad lagu sagoontinayay dufcad cusub oo ka qalinjibisay macadka qurduba faraciisa degmada buula fullaay ee wilaayadaas bashiir muxiidiin abu ayman ayaa warbixintan inoo haya maxadka qurdube ee faraacyada kala duwan kuleh wilaayaadka islaamiga dalka soomaaliya ayaa lagu bartaa culumta sharciga iyo kuwa maadiga kaasoo si toosa u hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada shabaabulmujaahidiin degmada buulafulla ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee baay sannadkii kun afar boqol labaiyo afartankii hijiri ayaa markii ugu horreysay laga hirgeliyey macadkan taasoo bulshada magaaladan oga dhigneed horumar waxbarasho oo kusoo kordhay saacadihii lasoo dhaafay waxaa howlka xafladaha ee degmadan lagu qabtay xaflad heer sare oo agaasinkeedu ay lahaayeen mas-uuliyiinta maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee baay iyo maamulka macadka qurduba waxaana loo dhigay ku dhowaad soddon arday oo ka aflaxday macadka qurduba dufcadiisii koowaad xafladdan sagootinta ardayda qurduba ayaa ahayd mid ka kooban laba qeyb wejiga koowaad wuxuu ahaa martiqaad heer sare oo loo sameeyey dhammaan noocyada bulshada oo ka kooban rag iyo dumar iyo qeybta labaad oo ahayd mid ka kooban abaalmarino dahab laabtoobyo iyo shahaadooyin qalinjibinta lagu guddoonsiinayay ardayda waxaana ka soo qaybgalay mas-uuliyiin culimo waalidiin iyo dadweynaha magaalada ugu horeyn maamulaha macadka qurduba ee degmada buulafulay ayaa ka warbixiyey xafladdan iyo ujeedka loo dhigay geedka may qabadnayhan ama aan fadhiynay xaflad oo ah noocii aan ka horeeyey walaayada baay kudhiidu xafladdaas ooy ka galanjibyahayan arday dafcaddii koowaad ah maaxad qurduba lidaraasaat alislaamiya waalculuumi alidaariya qaybti ee magaalada fullaay waana qayb xaflado hore aan qobadaani ku beddelangu sababtana mayu ahaa dhammaan ardayda geeka galanjibyahaytu maaxadku galanjibyahaytu mayu ahaa gebrowikeen oo ugu wanaagsanaayeen iyow marka maylana insha allahu tacaala jazaakum allahu khayr machadka qurduba macaahidda qurduba qayb kumadee waayo afar san oo walbarashee kadib ma ilaahay mahadiisa hagee kanti aan hadeerni ardaydii aan anbilaawni walbarashadii intii ii qalan jibiidu machad qurduba ardaydii afarta san sabraayan sagootiyahay geeka fahanii'an litaalibaatina maylana hanii'an ugaas cali maxamed cismaan cali maqane oo ka mid ah waxgaradka degmada buulafulay ayaa kelimad ku lahaa xafladdan loo dhigay ardayda macadka qurduba isagoona aad u bogaadiyey dadaalka waxbarasho ee maktabka tarbiyada iyo tacliinta waxaan soo dhowaynaynaa maktabka tarbiyada dadaalka uu ku jiro ilaahay garabkiisa hagalaan leenahay marka labaadna ardaydii qalanjibinta qurdhuba waxaan leenahay waalayaal dadaalkaad muujiseen waa ilaahay fadhigiisii ayaan idinku mahad celinaynaa khayr allah idin siiyaan leenahay marka koowaad marka kale dadaalka iyo waxbarashada waa wax bulshada u baahan waaye dadka muslimiinta u baahan waaye ugu dambeenna waxaa madasha lagu abaalmariyey ardaydii kaalma hore ku soo baxay imtixaankii ay galeen kadib andalus ayaana wareysatay ardaydaasi aniga uu magacaygu yahay zaynab yuusuf cumar kana tirsan ardayda maanta ka qalan jebinayso macadka qurduwa lidiraasaat alislaamiya waalculuum alidaariya waxaan halkan oga mahad celinayaa allihii noo suurtageliya nimcadatan oo maanta aynu haysanno waxaan kaloo halkan oga mahad celinayaa macalimiinta oo na soo waxbartay oo heerkan na soo gaarsiisay aniga maanta waxaan galay kaalinta afaraad aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay wuxuu allah nasiibkayga ka dhigay laba garaan oo dahab ah macalimiintii iyo intii isoo iisoo qaban qaabisa dhammaan waxaan leeyahay jazaakum allahu khayr aljazaa halkan waxaa kaloo tahniyad iyo bogaadin ooga dirayaa waalidiintay oo igu soo garab taagnaayeen inaan soo gaaro halka kan waxaan leeyahay hooyay aabo jazaakum allahu khayr aljazaa wa axsana allahu ilaykum ilaahayna masiirkiina ha ka dhiga jannada anaa magacaya faadan maxmed bashiir qalan jibiyaha macadka qurdubo alxamdu lilah uma alxamdu lilah bacdallahi maan mahadnagay waalidiintii oo intiana heerkun hadiire iyo ka dambeeyeen markaas kadib maybannaga may baan mahadnagay macalimiintii heerkun hanadeersiiyeen keega may baan qaaday laabtoob anuu kaalinta shanaad gali الحمد لله إيدي أنا كفرحسن anoo magacay leerow nasre sheekh yuusuf cali kumadda ardayda dhigataas macadka qurdaba gaar ahaan maanta geedka xanka qalin jibeen kumad aha may bantanka mahad nagaana ilaahay subxaana wa tacaala kubacdin meen mahad nagaana waalidiinta iyo macalimiinta iyo nay maamulka ninku dambeeyan inuun meelin deeran maynba eedanka faraxsana kaalinta saddexaad oona gali shahaadiyo may kale qaaday laabtoob eed eedanka faraxsana أنا معاي ليرو مرن عبد الله آدم الحمد لله إلهي كمعدسن may kumad aha ardayaalka ku qalin jibiyey macadka qurdubo may galay kaalinta lamaad mayna dhiisay shahaado iyo dahab sadagaraan ah alxamdulilah ilaahay maxad isku leh intaas kabacdi man maxad eriyay waalidiintay iyo macalimiintii iyo maktabad tarbiya watacliim gabdho muslimaadka ee muslimiinta dhan may lahaa walbarashada kooya walbarada lahaa anoo ah sundus xasan oo ka qalin jabiyada macad qurduba alxamdulilah alxamdulilah maba galay kaalinta koowaad ilaahay kama hasan kabacdi maba kama hasan waalidiinteeda kabacdi macalimiinteeda maba liigadoonsay dahab oo dhan shan galamo dahab ah iyo shahaado macalimiinteeda iyo waalidiinteeda kabacdi warbaahinta islaamiga andalus xafladdan ayaa ku soo dhammaatay si farxad ah iyadoona guud ahaan ardayda la guddoonsiiyey shahaadooyinkii qalinjebinta waxaana isla goobta lagu abaalmariyey dhammaan macalimiintii kaalinta ku lahaa waxbaridda ardaydan mahadsanid bashiir qarax lagu beegsaday maleeshiyaad murtadiinna ayaa ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ciidamada mujaahidiintu waxay howlgal qaraxa la beegsadeen goob isku imaatin u ahayd maleeshiyaadka sirdoonka riddada ee ku taalla degmada dayniile ee magaalada muqdisho inta la xaqiijiyey hal murtad ayaa ku dhaawacmay qaraxaas ugu dambeyntiina munaasabad lagu soo gebagabeynayay fadrada saddexaad ee waxbarashada macadka ibnu teymiya ayaa ka dhacday degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan cabdiqani maxamed ayaa warbixintan inoo haya munaasabadan oo ahayd mid lagu soo gebagabeynayay fatrada saddexaad ee waxbarashada macadka ibnu teymiya ayaa ka dhacday howlka xafladaha sheekh xasan barsane ee degmada buq qable ee wilaayada hiiraan waxaana munaasabada kasoo qaybgalay marti sharaf kala duwan sheekh yuusuf macalin cabdiraxmaan oo goobta munaasabada ka hadlay ayaa si gaar ah ula dardaarmay ardayda dhammaysatay fatrada saddexaad ee waxbarashada macadka ibnu teymiya una gudubtay fatrada afaraad ee macadka munaasabada meesha laisugu yimid waxaa weeyaan waa arday muddo waxbaranaysay fataraad soo maray oo ka soo qalinjibiyey qaybo kale fataraad kale inuu gudbana markaa doonaya hore usii ay u gudbaan marka cilmiga aad baranaysaan walaalayaal iyo waxbarashada aad ku jirtaan waxay macno ku yeelanaysaa oo yacni ajir iyo maaragtay thawaabna aad ku helaysaan in alla subxana wa taala aad kaga baqdaan oo cilmiga aad baranaysaan aad ku camal fashaan wattaqullaaha wa yucallimukum allahu ilaahay alla ka baqa ilaahay baa idin baraya haddii aad taqwo la timaado cilmi kaleu ilaahay subxana wa tacaala kuusii furayaa marka cilmiga aad barateen inta aad barateen hadda aad soo marteen ha la dhaqan geliyo hatafa alcilmu bilcamal wa ila irtaxal cilmiga wuxuu u yeerayaa oo ku qayli u dhawaaqayaa in muxuu ahaa camal iyo camalfal haddii kale waawaa tegayaa cilmiga haddaan lagu camalfalin xujuu kugu noqonayaa isagaaba ku dacweynayaba dhibaata unbaad ka faa'iidaysaa ardayda ka gudubtay fatrada saddexaad ee macadka ibnu teymiya ee degmada buqa qable ee munaasabada maamuuska sare leh loo qabtay ayaa goobta ku sameeyey bandhig cilmiyeed ka tarjumaya heerkooda waxbarashada أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا أحييكم بتحية عضرة تحية أهل الجنة في الجنة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد التحية نشكر الحاضرين والحاضرات بهذه الحفلة بهذه الحفلة المباركة النيرة الزاهرة من الوالدين الشرفاء من الوالدين الشرفاء والوالدات العزيزات والعلماء الربانيين ولكل من ساهم هذه الحفاوة أيها المشاركون والمشاركات فإننا قد تعلمنا هذه المدة أنواعا من الكتب الشرعي بالمنظومات والمنثورات والأحاديث والفقهيات وعلوم القرآن والحديث والسيرة النبوية صلى الله عليه وسلم الحمد لله أولا وآخرا تفسير سورة التحريم سورة التحريم وسورة مدنية وحي ككونتهي تبن إلى آيدود بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله مقع الله ينكو بلاوي الرحمن ألين حريست قد بحناي الرحيم ألين حريست قارن حريسناي يا أيها النبي نبي ولما تحرم محاسك حرميسا ما أحل الله وألا وحكو حلالي لك أذيك تبتغي أذيك وراذنا يا مرضات أزواجك حاسسك هذا إني كهر على النقدان والله ألا غفور ومد بذاف بدن رحيم أنا حارس بدن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة متى شرع الأذان؟
شرع الأذان في السنة الأولى من بنى الرسول مسجده في السنة الأولى ما الغزوات التي حدثت في السنة الثانية؟
غزوة حدثت ودان وبواد والعشير وبدر الأولى وقرقرة الكدر مرحبا بك يا أختي العزيزة اسألني ما تريدين أجيب عنها كما تريدين ما العقيدة؟
هي الإيمان الجازم الذي لا يتضرق إليه شك لدى معتقده في الإيمان بالله عز وجل nabadoon xasan aadan quuri iyo nabadoon cabdiraxmaan cumar bakool oo goobta munaasabada ka hadlay ayaa bogaadiyey heerka waxbarashada ee ardayda alxamdu lilaahi waa wax weyn oon dad badanoo soomaaliyeed oo annaga naga horreeyey aysan nasiib u yeelan keenna yar iyo keenna weynba waa nasiib ilaahayna gaarsiiyey waxaana la kaga baahaya inaan ku shukrinno waxaan kaloo mahadcelinayaa dhammaan marti sharafta meesha fadhisa ee xafladda kasoo qaybgala ayaguna waa mahadsan yihiin waxaan kaloo mahadcelinayaa walaayada gobolka ee dadaalka muujinaysa iyo in weji kasta oo ummadda ay wax ku bari karto ku dadaalaysa waxbarashadu waa shay qaaliya cid kale intaada fiirin adiga hadda meesha fadhiya intaadan waxbarashada bilaabin iyo hadda sidaa tahay adigu isbarbardhig ku samay caqligaagu siduu u korayo sida mas-uuliyaddaadu noqonayso gaar ahaan macallimiinta iyo ardaydan waxbaraysay ee wiilal iyo gabdhalah ee juhdiga iyo wakhtiga faraha badan le ku bixisay waa idinkaga mahad celinaynaa waxaan rabnaa maanta dad nasiible ayaa tihiin dowladda islaamiga dhexdeeda ayaad wax ku barataan dad ayaan waxbarashadan haysanin amnigan iyo sharaftan iyo nabadan iyo barwaaqadan aysan gacanta ugu jirin nicamka ilaahay uu ku siiyey haddaanan lagu shukrininne waa dhibaato badan yahay ilaahayna waa kaa qaadi karaa ilaahay nagama qaada nimcada aan haysanno nimcadaas aan ku shukrino intaa kadib ardaydaan hadda iyo hor fadhiso gabdho iyo wiilal leh sida walaalihiiba ay hore u sheegeen ardida way kala badan tahay gabdhaha ayaa badan gabdhahana nasiib ayay leeyihiin wakhti waxaa jiray waxbarashada aanba loo ogolayn ee xoolo la raacinayay ama beero loo dirayay ama ay guryaha joogeen oo ilmaha ay haayeen laakiin hadda nasiibkooda ayaa ilaahay dowlad islaamiga u keenay machadka ibnu teymiya oo ah machad toddobaadle ah oo bixiya waxbarasho tayo leh ayaa faracyo kala duwan ku leh degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan aad buu u mahadsan yahay cabdiqani warbixintiisa waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanay idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alle idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu